wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa kulan wacyigelin ah oo ku saabsan ka hortaga cudurka duumada ama maleeriyada u qabatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka wirkooy ee hoos yimaada degmada jawaam ee gobolka jubbada hoose bulshada deegaankaasi ayaa lagu wacyigeliyey ilaalinta nadaafadda oo qeyb weyn ka qaadata ka hortaga cudurka duumada madaxa qeybta xakamaynta cudurka duumada ee wasaaradda caafimaadka jubbaland cabdiqaadir maxamed cali iyo iskuduwaha caafimaadka degmada jamaame jaamac maxamed abukar ayaa ka hadlay muhiimadda wacyigelinta ku saabsan ka hortaga xanuunka duumada ee loo qabtay bulshada deegaanka wirkooy maadaama fursaddan weyn aanu helnay aan u dooranay wirkooy ama degmada jamaame waa meelaha ugu badan ee kaneecada waxaan dooranay inaan dadkii aan wacyigelin gaarsiino sidii loo hortegi lahaa iyo sidii loo daaweyn lahaa haddaa iska kaashataan ninkii lagu arko calaamooyinka oo malaariyada sharaxaad waxaa idinka siiyey iyo sidii loo hortegi lahaaba walaalaheena marka koowaad kaneecada waxay ka dhalataa meelaha biofriisiga ah meelaha keymahada meela biofriisiga lena moo webigii waa kana moo goshi kan moo marka maxaa la rabaa kaneecada meeshay ka dhalataa annaga koo wacyigelin waxaa la rabaa nin walba gurigiisii inuu ka soo bilaabo maxaa la sameynaa meelihii oo biyaha fariisanay markuu roobka do biyihii waa waa laga jeexaa coosaskii yaraayo oo dhirtii biyaha ka dhalinay oo ayadan guri hortiisi waa laga jaraa qashin hadduu yaalo meesha guriga hortiisi waa laguwa waa la nadiifinaa weelashii hore xaafadda oo halaaway oo la isticmaalayn meel yaal oo roobabka ku da-ay kuwaas oo kalene waa laga qaadaa meel godaha lagu ridaas maxaa soo haray marka nadaafadii guriga in la hagaaji waxa kaloo ku xiga waxaa waaye mar marakanaaca in la xirto marakanaaco daaweysan hooyada uurka leh xarunta caafimaadka nagu dhow xaruntan waxaa ka helaysiin marakanaaco daaweysan ee wasaaraddu keentay halkaana loo soo doonnay qofkii calaamadii aan soo sheegnay ay kow ka tahay qandhadii iyo lablabadii iyo dhididkii ay ka mid ahaayeen iyo qarqaryadii kulli ay ka mid ahaayeen markii laisku arko lacag la-aan waayo baarista xaruntaana imaanaysa waa nila tasti gareynayaa ama xarun kaloo nagu dhow meesha nagu dhow tageysa waa nila baaraya haddii nalaga helo daawadii oo lacag la-aan ah aan nila siinaya marka waxaan rabnaa ka hortagii inay xaafadiina kasoo bilowdaan fariintii wacyigelinta tiimka dadka kale inaa gaarsiisaan haddii calaamadihii laisku arkan xarunta caafimaadka in la yimaado lisbaaro daawada markii lagu siin inaad toos u qaadato waa kala goynin isla garan waxa uu sii muhiimsan waxaa markanaaca in la hoos galo haddii ilaa yidhaahdo beri dhaweed maas cambain tuulooyinka qaarkood ay gaareen haddii fursad kale aan helno in deegaanka dhinac u keenno inta ka horeysan hooyada ureed ah xarunta caafimaadka inay kasoo doonato markay soo booqato waa la siinayaan waana taala hadday dhammaatana wasaaradda keenayso iyo hay-adda meesha ka shaqeysa ka wada shaqeynaya tiimkanna waxay diyaar u yihiin in adeega wada bixiyaan wacyigelintan xaruntan way ka socotaa xarabna idinkoo dhan inaad si volunteer noqotaan wirkooy aan la maqlin kaneecaa loogu dhintay ama qofaa la yaalo waayo kulligiina xamaalataa leeyahay beraleyleya soo ma caafimaadka wax lagu yahay soo ma hataa haddii maanta qanna ku qabato ma cibaadaysan kartaa waa maya marka insha allah intaa in ka badan iskaga imaan deegaanka wirkooy ayaa ah deegaan saaran jiinka webiga inta badan ay fududahay inay ka dhalato kaneecada kadibna cudurka duumada uu dilaaco waxaana bulshada gaar ahaan hoyooyinka uur kale lagu wacyigeliyey in xarunta caafimaad ee ugu dhow ay ka soo qaataan marakaneeca daaweysan